halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanagu saaciiday sharxayn sifaxaaga kutubtiisanaayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne safarka kulibana samaxa masiixo ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin bilaabaynaa buugga taariikhdii koowaad oo si baahsan uga warramaya xukuumaddii boqor daa'uud waana kitaab saldhig u ah in ciise masiix uu yahay kan leh carshiga daa'uud marka hore waxaynu eegaynaa horudhaca labada buug ka dibna waxaannu falanqaynaynaa abtirsinyada reer banu israa'iil
Amen.
labada buug ee taariikhda waxay isaga eg yihiin meelo fara badan labadaba waxay ka wada hadlayaan hal taariikh laga soo bilaabo wakhtigii saa'uul ilaa zedekiya haddaba kutubtan taariikhdii miyay la mid yihiin kuwii boqorrada haddii si loo fiiriyo lama mid aha giriigtii wax tarjumaysay waxay buugtan taariikhda u bixiyeen waxyaalihii laga saaray waa magac wanaagsan laakiin kuma filna kutubtan taariikhdii waxaa ku jira waxyaalo badan oo aan ku jirin kutubta taariikhda kale ama kale buugagta taariikhda kale runtii kutubtani waa sharci isku soo noqnoqonaya sharciga ruuxa quduuska ah ee ku saabsan bixinta erayga ilaah ayaa wuxuu yahay in laga hadlo run baaxad weyn saamaysana xuduud aad u ballaaran kadibna aad u soo laabatid oo aad ka qaadatid qaybta aad doonaysid inaad falanqaysid waa sida iyadoo ruuxa ilaah uu qaatay teliskoob ka dibna uu inoogu eegay qayb dhulka ka mid ah kadibna uu doortay qayb dhulkaasi ah oo uu ku eegayey weynaysada ama waxa loo yaqaano mikroskoobka oo uu yidhi bal aynu si qoto dheer u eegno tan iyada ah weeye waxa ka dhacaya kutubta taariikhdii koowaad iyo taariikhdii labaad hore waxaynu u soo aragnay sharciga isku soo labalaabmaya xagga kitaabka bilowgii cutubkiisa labaad waxaynu arkaynaa inuu dib ugu noqonayo toddobada maalmood ee ay abuurista dunida socotay kadibna hal wax uu qaadanayo waxaasi oo ah abuurista bini'aadanka taas innaga aad ayay muhiim inoogu tahay maadaama aynu ka tirsannahay farcanka aadan sidoo kale kitaabka sharciga ku noqoshadiisa waa uu ka dheereeyaa ku noqosho sharci wuxuu ku saabsan yahay sharaxaadda sharciga isaga oo kaashanaya waaye aragnimo afartan sannadood ah oo uu ku leeyahay lamadegaanka iminka waxaynu ku arkaynaa kutubta taariikhdii in ilaah dib uu ugu laabtay wixii uu ugu soo hadlay kitaabada samuel iyo boqorradii si wax waliba uu si hoose ugu eego oo uu ugu saa'idiyo waxyaalaha uu u malaynayo muhiim bal tusaale yar aan idinka siiyo arrinkan kitaabka taariikhdii koowaad waxa uu xoogga saarayaa qisooyinka ku saabsan boqor daa'uud boqortooyada waqooyi sideedaba waa liska iloobayaa marka uu kala qaybsanka ku yimaado boqortiyooyinka waqooyi iyo kuwa koonfureed kutubtan taariikhdii waxba kama sheegayaan dembiga boqor daa'uud sababtu waa maxay sababtu waxa weeye ilaah waa u cafiyey isaga dib dambana uma soo hadal qaadin arrintaas ilaah marka uu wax cafiyo waa uu iloobaa dib dambana uma soo hadal qaado kutubta boqorradii marka ay ka hadlayaan taariikhda qaranka reer banu israa'iil waxay xoogga saarayaan boqortooyada oo ay xudun u tahay guriga boqortooyada laakiin kutubta taariikhdii waxay xoogga saarayaan halka qurbaanka lagu bixiyo oo waxaa xudun u ah macbudka kutubta boqorradii waxay ka hadlayaan siyaaso taariikheedka qaranka reer banu israa'iil kutubta taariikhdiina waa taariikhdii koowaad iyo labaade waxay iyagana ka hadlayaan taariikh diimeedka qarankaas kutubta taariikhdii waxay sharaxaad u yihiin haddaba kutubta boqorradii kutubta taariikhdii koowaad iyo taariikhdii labaad waxaa loo malaynayaa inay qortay cisraa meelo fara badan ayay isaga eg yihiin kutubta cisraa iyo nexemiyah marka la eego qaab ahaan iyo luqad ahaanba sida cad kutubta taariikhda waxaa la qoray wakhtigii la qabsaday baabilon labadaasi kitaab ee taariikhdii markii hore waxay isku ahaayeen hal kutub oo waxaa kaloo ku jiray kutubta cisraa iyo nexemiyah tan waxay caddaynaysaa in cisraa ay qortay kutubtaasi marka la eego dhaqanka yuhuudda haddaba dhegaystayaasheenna qaayaha lahow sagaalka cutub ee ugu horreeya kitaabka taariikhdii koowaad waxa uu ka hadlayaa abtirsiinyo haddii si loo fiiriyana waa qisooyinka ugu yaabka badan bal aynu u leexanno dhanka kitaabka taariikhdii koowaad cutubka koowaad aayadaha kow ilaa afar oo aynu eegno sida ay ku bilaabanayso waxaa qoran sida tan aadan seed enos kiinaan maxale'eel yaaret enok mutashalax laamek nuux shem xam iyo yaafet magacyadani waa kuwii aynu ku soo aragnay kitaabka bilowgii siddeeddiisa cutub ee ugu horreeya isla markaasi aad akhrinaysid abtirsiinyada waxaad arkaysaa in la raacay habkii kitaabka bilowgii habkaas oo ahaa in lagu bilaabo abtirsiinyadii la diiday dabeetana la daba dhigo abtirsiinyada saxda ah ee la doonayo inaynu raacno taas oo inoo geynaysa rabbi ciise masiix waxaad arkaysaa in marka hore la qoray wiilashii yaafet ka dibna wiilasha xaam ugu dambaystiina wiilasha sheem waxaa sii soconaya oo qura abtirsinyada sheem maxaa yeelay waxay gelaysaa nebi ibraahim ka dib waxaa laga hadlayaa farcankii ibraahim ismaaciil iyo wiilashiisa iyo wiilashii uu ka dhalay naagtii addoonta ahayd ee khatuura ugu dambaystiina wiilka ibraahim oo la yidhaahdo isxaaq marka wixii ka dambeeya waxaa la raacayaa farcanka isxaaq iyadoo lagu bilaabayo farcanka wiilkiisa ceesow si kastaba arrintu ha ahaatee abtirsinyada inagu ridaysa rabbi ciise masiix waxay maraysaa wiilka kale ee uu dhalay isxaaq ee la yidhaahdo yacquub cutubka labaadna wuxuu ku bilaabanayaa abtirsinyada yacquub waxaanay soconaysaa ilaa cutubka sagaalaad aayadda shan iyo tobanaad waxaa ku qoran farcanka yeesay mid ka mid ah wiilasha yeesayna wuxuu ahaa daa'uud marka waxaynu raacaynaa abtirsinyadiisa maxaa yeelay rabbi ciise masiix wuxuu ka imaan doonay farcanka daa'uud sababtaasaana isaga loogu yeedhay wiilka daa'uud cutubka saddexaad waxaa ku qoran abtirsinyada qoyska daa'uud waxaanan arkaynaa in cutubka lagu soo qaaday wiilal uu dhalay isaga oo aanay horay magacyadooda u maqlin waxaanan arkaynaa in cutubkan lagu soo qaaday wiilal uu dhalay isaga oo aannu horay magacyadooda u maqlin laguma sheegin kutubta boqorradii iyo samuel bal aynu idin akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka saddexaad aayadda shanaad oo aad ka heli kartaan bogga shan boqol iyo afar iyo toban ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan oo kuwanuna waxay isaga ugu dhasheen yeruusaalem shimcaa iyo shoobaab iyo naataan iyo sulaymaan afartaas oo ay dhashay badshuuca oo ahayd inaca mii'eel haddaba dhegaysto weligaa miyaad maqashay shimcaa iyo shoobaab waynu garanaynaa sulaymaan laakiin yuu ahaa naataan haddaba haddii aad dib u raacdid abtirsinyada ciise masiix ee ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray waxaad arkaysaa abtirsinyadu inay gelayso naataan oo aanay gelaynin sulaymaan abtirsinyada ciise hooyadiis waa maryane waxay gelaysaa naataan tan yuusufna waxay gelaysaa sulaymaan kitaabka injiilka sida matayas uu u qoray waxaynu ku aragnaa in rabbi ciise uu ka helayo sulaymaan magaca uu ku gelayo carshiga daa'uud injiilka sida luukas uu u qorayna waxaynu ku aragnaa inuu xagga dhiigga naataan ku gelayo carshiga daa'uud yuusuf laguma tilmaami karo aabbaha ciise masiix sababta uusan ku noqon karin ayaa waxay tahay in yuusuf uu ku abtirsado sulaymaan farcanka sulaymaanna waa laga xaaraantimeeyey inay ku fadhiistaan carshiga daa'uud bal wax arrintaasi ku saabsan aynu ka akhrinno kitaabka yeremiyah cutubka laba-iyo labaatanaad aayadda soddonaad oo aa idinka heli kartaan bogga sagaal boqol laba-iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay waxaad ninkan ku qortaan sidii madhalays oo kale iyo nin aan cimrigiisa liibaanayn waayo isaga farcankiisa ninna ka liibaani maayo inuu carshigii daa'uud ku dul fadhiisto oo uu dalka yuhuuddah mar dambe ka dhex taliyo haddaba halkan nin ayaa gooyey waddadii abtirsinyada ee geli lahayd masiixa haddaba halkaa waxaa inoogu cad in yuusuf uusan noqon karin aabbaha ciise masiix oo masiixu ay dhashay maryantii bikradda ahayd cutubka afraad farcanka yuhuuddah wuxuu marayaa karmi iyo shoobaab sidoo kale qabiilka shimcoon cutubka shanaad isna wuxuu raadraacayaa qabiilka ruubeen ee la heestayaasha ahaa aynu u leexanno dhanka kitaabkii taariikhdii koowaad cutubka shanaad aayadaha kow ilaa labo oo aad ka heli kartaan bogga shan boqol toddoba iyo toban ee ahdigii hore waxaa qoran sida tan oo kuwanuna waa wiilashii ruubeen kaasoo ahaa curadkii israa'iil laakiin isagu wuxuu nijaaseeyey gogashii aabbihiis oo sidaas daraaddeed curadnimadiisii waxaa la siiyey wiilashii yuusuf in israa'iil oo abtirkiisiina laguma tirin xagga curadnimadiisii yuusuf walaalihiis wuu ka xoog badnaa oo isaga xooggiisuu amiirku ka yimid laakiinse curadnimada waxaa iska lahaa yuusuf aayaddan waxay inoo sheegaysaa in curadnimada ruubeen la siiyey yuusuf oo aan la siinin yuhuuddah hase yeeshee yuhuuddah wuxuu noqday mid sii jira taliyahana xaggiisa ayuu ka yimid cutubka waxa kale oo uu ka hadlayaa qabiilka gaad iyo nus ka mid ah qabiilka manaseh ilaa iyo markii iyaga loo qabsaday sida la haystayaal labada aayadood ee ugu dambeeya waxay inoo sheegayaan sababta iyaga loo qabsaday sababtaas oo ahayd iyaga oo ka dheeraaday ilaah raacayna ilaahyo khallaad cutubka lixaad waxa uu raadraacayaa qabiilka laawi qoyska wadaaddada sare isagoo dabagelaya wiilasha gershoon qohaad iyo maraari cutubka toddobaadna wuxuu ka hadlayaa abtirsinyada qabiilada isakaar benyamiin naftaali manaseh efraayim iyo aasheer kuwan kulli waxaa lagu addoonsanayay suuriya cutubka siddeedaad waxa uu raadraacayaa abtirsinyada qabiilka benyamiin isagoo si kaas ah u dabagelaya saa'uul iyo yonatan cutubka sagaalaad waxa uu ku furmayaa hadallo cajaa'ib leh oo ku saabsan kaydinta abtirsinyooyinka bal aynu idin akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka sagaalaad aayadda koowaad waxaa qoran sida tan sidaasaa reer banu israa'iil oo dhan loogu abtireeyey oo bal eeg iyagu waxay ku qoran yihiin kitaabkii boqorrada reer banu israa'iil oo dadkii yuhuuddahna xadgudubkoodii aawadiis ayaa maxaabiis ahaan loogu kaxaystay dalka baabiloon sida cad abtirsinyada qabiil kasta oo ka tirsan reer banu israa'iil waxay taallay macbudka waxaa la geliyey liiska ka hor intii aan loo qabsan sida la haystayaal hase yeeshee abtirsinyadoodu waa la kaydiyey oo dib loogu soo celiyey magaalada yeruusaalem kuwii ka soo noqday waddamadii qallaad ee ay maxaabiista ku ahaayeen markii ay bilaabeen inay macbudka dib u dhisaan waxay arkeen in abtirsinyadu sideedii u taallo macbudka ciise masiix wakhtiguu dhalanayay abtirsinyadu way taallay oo waad la socotaa in kuwii ka soo hor jeeday ay abtirsinyadiisa ka eegeen macbudka sidaynu la soconno marnaba wax khilaaf ah kuma imaanin abtirsinyada ciise masiix maxaa wacay sax ayay ahayd cid walbana ikhtiyaar ayay u lahayd inay indheheeda ku aragto markii ninkii roomaanka ahaa ee la odhan jiray tiitos uu burburiyey macbudka toddobaatan sanno kadib dhalashadii ciise masiix waxaa dhici karta in abtirsinyadii taallay macbudka la burburiyey hase ahaatee waxaa muhiim ah in kutubta taariikhdii ay qorayaan abtirsinyada reer banu israa'iil ilaa wakhti iyaga loo qabsaday sida la haystayaal kadib reer banu israa'iil markay ku soo noqdeen yeruusaalem abtirsinyadu halkeedii ayay ka sii socotay ilaa wakhtigii dhalashada ciise masiix noloshiisa kadib liiska abtirsinyada wuu dhumay waa maxay sababtu sababtu waxa weeye ilaah wuxuu noo caddaynayaa in ciise uu u taagan yahay qabiil waliba ee dunida jooga oo uu ka yimid farcanka aadan uuna ahaa addoonkii ugu dambeeyey ee uusan jiri doonin mid kale ciise waxa uu hoggaaminayaa qoyska ugu dambeeya adduunka waxaa jira laba qoys oo qura waa qoyska aadan iyo qoyska ilaah qoyska aadan waa mid lumay aniga iyo adiguna qoyskaas ayaannu u dhalannay waxaynu ku dhalannay dembi oo aynu ka leexannay jidkii toosnaa ee ilaah ka leexashada jidka ilaah waa mid iska cad markaynu eegno adduunka maanta dadka bini'aadanka ah oo dhan ayaa u dhasheen qoyska aadan kulli kuwa ka tirsan qoyska aadan way dhimanayaan hase yeeshee waxaynu rajo ku leennahay masiixa kaas oo ah aadankii ugu dambeeyey waxa uu hoggaaminayaa qoyska kale kaas oo ah qoyska ilaah isagu waxaa loogu yeedhay ninkii labaad maxaa yeelay qoys kasta waxaa lagu barakadayn doonaa isaga abtirsiinyadu waxay dib ugu noqonaysaa midka ka dhashay ruuxa haddii maanta aad odhan kartid waxaan u imid masiixa oo isaga ayaan aaminay waa badbaadiyahayga oo ruuxa ilaah ayaa isaga ii muujiyey haddaba waxaad ka tirsan tahay qoyskii ugu dambeeyey ee aadan xagga qoyskan waxaa jira nolol rabbi ciise masiix waxa uu yidhi aynu ka akhrinno kitaabka yooxanaa cutubka tobanaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan tuuggu wax kale uma yimaado inuu wax xado uu dilo uu halleeyo mooyaane aniguse waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan wuxuu nolosheenna ka yeelaa mid qiimo leh oo aan ahayn mid iska jirta un ama safar xiise leh oo looga soo dhergayo qamri iyo daroogo safarkan aynu isaga la gelayno haddaba wuxuuna geynayaa jannada iyo isaga xaadarnimadiisa
sirmi mayno sifiihi masiixan subax walba ku soconayo sirmi mayno sirmi mayno sirmi mayno sirmi mayno sifiihi masiixan subax walba ku soconayo sirmi mayno samatabaxno ciise magsiixa na sifeeyo na saaciidayo samimayno samatabaxno ciise masiixa na sifeeyo na samaxayo samatabaxnay samatabaxnu ciise masiixa na sifeeyo na samaxayo samatabaxnay sahwin mayno sahwin mayno sahwin mayno salada alloon saacadalahin saxar tiirno sahwin mayno sahwin mayno sahwin mayno sahwin mayno salada alloon saacadalahin saxar tiirno sahwin mayno samatabaxno ciise masiixa na samaxayo na sifeeyo samatabaxnay samatabaxno ciise masiixa na samaxayo na sifeeyo samatabaxnay sabbayn mayno sabbayn mayno sabbayn mayno masiixinimaan ku sugnaano kala soocannay sriir shaytaan sabbayn mayno sabbayn mayno sabbayn mayno sabbayn mayno masiixinimaan ku sugnaano kala soocannay sriir shaytaan sabbayn mayno sama tabaxno ciise masiixa nasifeeyo nasamaxayo sama tabaxnay sama tabaxno ciise masiixa nasifeeyo nasamaxayo sabbayn mayno sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin